toddobaadkan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku soo saaray wax ka qabashada faldambiyeedka kufsiga oo ay golaha wasiirada ee somalilan fadhigoodii boqol iyo sagaal iyo labaatanaad ee qabsoomay saddex iyo tobankii bishan juun ku go'aamiyeen in nidaamka garsoorka loo daayo go'aanka gaadhista arrimaha kufsiga wareegtada madaxweynaha ayaa waxay u dhignayd sidan wax ka qabashada faldambiyeedka kufsiga markaan arkay qodobka sagaashanaad iyo qodobka lix iyo soddonaad ee dastuurka somalilan markaan arkay go'aanka golaha wasiirada ee fadhigii boqol iyo sagaal iyo labaad ee qabsoomay saddex iyo tobankii bishan juun laba kun afar iyo labaatan fadhigaasi oo goluhu ku go'aamiyey in nidaamka garsoorka loo daayo go'aanka gaadhista arrimaha kufsiga markaan arkay in muddooyinkii dambe ay gobollada iyo degmooyinka somalilan ay ku soo badanayaan faldambiyeedka kufsigu falalkaasi oo khatar ku ah nabadgelyada guud ee qaranka qoraalka madaxweynaha oo sii socda waxaa lagu yidhi markaan garawaaqsaday muhiimadda ay leedahay in sharciga la horgeeyo eedaysanayaasha ku kaca faldembiyeedka kufsiga waxaan go'aamiyey kow in faldembiyeedka kufsiga loo daayo maxkamadaha dalka ee awoodda u leh si eedaysanayaasha ku kaca faldembiyeedkaasi loo mariyo ciqaabta sharci ee ay mutaysteen sidoo kalena loo xaqiijiyo dhowridda xuquuqaha iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee muwaadiniinta laba waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliska somalilan iyo xeerlaalyaha guud ee qaranku inay xaqiijiyaan in eedaysanayaasha ku kaca faldembiyeedka kufsiga la horgeeyo maxkamadaha awoodda u leh waxaana ka reeban in lagu xaliyo nidaam aan ahayn nidaamka garsoorka haddaba wareegtadan madaxweynuhu maxay ka dhigan tahay waxaan su-aashaasi iyo su-aalo kala weydiiyey xogayaha gudawrka qareennada somalilan khadar maxamed akulle aad baan kuu salaamaya waan kaaga mahadnaqayaa sidaad ila soo xidhiidhay wareegtadani waxa ay ka dhigan tahay arrin lagu xakamaynayo lagu yaraynayo hoosna loogu dhigayo kiisaska kufsiga oo beryahan dambe aad u soo batay oo ay dhacaan kufsiyo xataa gaadhsan kufsi wadareedyo dad badan ay wada galaan inan keliyata wada kufsadaan markaa wareegtadana waxay ka dhigan tahay arrintaasi lagu xakamaynayo laguna yaraynayo sidoo kale muxuu haayey wakhtiyadan dambe maadaama kufsigu batay oo kufsigu waddanka degmooyinka tuulooyinka meelo badan magaalooyinka waaweyn uu ka dhaco kadibna kufsigii uu soo batay waxay wareeg aynu odhan karnaa wareegtadani waa mid hoos u dhigaysa oo yaraynaysa kiisaskii oo lagu xakamaynayo cid kasta oo fal kufsiga geysatana in ciqaabta la mariyo oo garsoorka la geeyo ayay wareegtadu ka hadlaysaa su-aal kale haddaan ku weydiiye marka tusaaleahaan qoraalka waxaa ku jira madaxweynaha in aan nidaamka garsoorka dariiqaan ahayn inaan lagu dhammayn karin arrimaha faldambiyeedka kufsiga cidda eedaysanayaasha ka ah wareegtadani waxay arrimo badan oo lagu xallin jiray oo ayay hor istaagaysaa oo sida dhaqanka oo kale ah ama arrimaha kale ee jira ee kufsiga badanka lagu xalliyo waxaa ka mid ah in arrimo dhaqan in heshiisya laga galo oo kiiska isagoon saldhigaba loo gudbin marka kufsiga dhaco inanta la kufsado labadii dhinac inantii iyo inankii kufsigii laga heshiiyo wax la kala qaato lacago arrintiina sidaa lagu daboolo taasina dhiirigelin ay u noqoto eedaysanayaasha gala falalka kufsiga waayo wuxuus odhanayaa nin kastaaba waa laga heshiinaya uuna falkiisa yara fud buu samaynayaa marka muxuu haye waxaynu odhan karnaa arrintan wareegtadani waxa ay yaraynaysaa oo ay meesha ka saaraysaa hadalkaa kale ee lagu xallin jiray kufsiga waxaanay amartay in garsoorku uu dhammeeyo waayo falka kufsigii ee xeerka ciqaabta guud marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay dembiyada ay waajibka tahay in qaranku uu oogo ma aha dembiyada dhibanaha arjiga dhibanaha lagu dhaqaajiyo ee laga heshiin kara maaha waxa weeyaan dembiyada ay qaranku stateka uu dhibanaha ka yahay markaa lagama heshiin karaba heshiisba lagama geli karo marka wareegtadana waata waxay go-aaminaysaa in garsoorku uu dhammeeyo oo xukun ninka qof kasta ama eedaysano kasta oo fal kufsii geysta maxkamadda horteed marka gartiisa la qaado lagu caddeeya in ciqaabta uu mudan yahay in la mariyo waxaa qoraalka xagga ugu dambaysa la farayaa xeerlaalyaha guud ee somalilan iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan in ay hubiyaan in eedaysanayaasha faldambiyeedka kufsiga geysta maxkamadahu awoodda u leh ee la horgeeyey ama la saaro marka waa maxay doorka ay ku leeyihiin wareegtadani waxa ay amartay briiska iyo xeeraalyaha guud inay arrintaa hubiyaan oo dabagalaan in eedaysano kasta arrintiisa muxuu haayey garsoor lagu dhameeyey oo aan arrin dhaqan lagu dhammayn odayada laba dhinac ay ka heshiin ayar aan la iska sii dayn marka arrimahaasoo dhan marka lasoo ururiyo wareegtadan waxaan odhan karnaa nuxurka wareegtadani waxuuwaana wareegto wanaagsan waxay xambaarsan tahay sidii loo yarayn lahaa hoos loogu dhigi lahaa loo xakamayn lahaa xalalka kale ee kufsiga lagu xalinayo meesha looga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xogayaha ururka qareennada somalilan xuseen maxamuud fadal oo igu warramayey magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa